doorashada guddoomiyaha baarlamanka iyo sidoo kale ku-xigeenadiisa ayaa saaka si rasmi ahi uga bilaabatay magaalada kismaayo gaar ahaanna hoolka daawad iyadoona saaka la qabtay tartanka guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa koowaad iyo labaad guddoomiyaha baarlamanka ayaa waxaa ku guulaystay cabdi maxamed cabdiraxmaan oo horay u ahaa guddoomiyaha baarlamanka jubbaland sidoo kale waxaa la qabtay doorashada guddoonka koowaad ee baarlamanka jubbaland kaas oo uu ku guulaystay xildhibaan hiirad ismaaciil maxamed sidoo kale waxaa soconaysa tirinta codadka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka jubbaland oo ay markaasi ku tartamayaan cabdi baale xuseen guddoomiye ku-xigeenkii hore ee baarlamanka jubbaland iyo sidoo kale cabdirashiid indhey oo ka mida golaha wakiilada jubbaland inkastoo doorashadu ay si rasmi ahi uga socoto hoolka doorashada ayaa waxaan si aynu xog badan uga ogaano v o a ay wax ka weydiisay xildhibaan maxamed axmed yuusuf wiilwamo oo ka mida mudanayaasha baarlamanka jubbaland
aadanow sida ay jubbaland hadda doorashada uga socoto ugama dhicin labada kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa la doortay guddoomiyaha koowaad ee golaha wakiilada ee jubbaland kii labaad ayaa la doortay isaguna kii saddexaad tirintiisa ayaa socota anigu waxaan ka mid ahay guddiga doorashada ee baarlamaanka jubbaland ayaan ka mid ahay doorashadan ma aha doorasho weligeed la arkay hataa nooceeda ma aha hadda waxaa la doortay guddoomiyihii koowaad sheekh cabdi guddoomiyihii labaad oo ah hirad tii saddexaad ay ku tartamayaan ninka la yidhaahdo indhay iyo mataqaanaa guddoomiye cabdi baale xuseen tirinta ayaa socota waxaan sugayna waa natiijada intay ka soo baxayso aadan hore ugama dhicin jubbaland doorasho noocan oo kale ah annagu waxaan filaynaa natiijo wanaagsan
xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka mida mudanayaasha baarlamanka ee dowladda federaalk ee soomaaliya qaybna ka ahaa xildhibaanada dowladda federaalk ee halkan ku sugan islamar ahaantaana ku sugnaa hoolka doorashada ayaan wax ka weydiinay siduu u arko doorashada guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa bismillaahi raxmaan iraxiim aadan waa mahadsan tahay idaacadda v o e da waa salaaman tahay saaka waxaan ku jiraa hoolka doorashada golaha wakiilada jubbaland ay ku dooranayaan guddoonka golaha baarlamaanka ilaa hadda waxaa la doortay guddoomiyihii golaha wakiilada waxaa hadda socotaa tirintii codadka ee guddoomiye ku-xigeenka koowaad waxaa noo dhiman codayntii ay wakiiladu u codayn lahaayeen guddoomiye ku-xigeenka labaad insha allahna mar dhow inay soo gebagaboobi doontaan rajaynaynaa marka waa hambalyaynaynaa waxaanan haddaan nahay xubnaha golaha baarlamaanka ee dowladda federaalka ee ka soo jeeda jubbaland halkan ku dhan waxaanu halkan u joognaa inaanu la soconno sida doorashadu u dhacayso iyo habsami u socodka qiimaynteeda iyo taageeriddeeda inay jubbaland maadaama bisha nofembar ee hadda aynu ku jirno uu ku egyahay wakhtigii mandateka ay haysatay dowladda jubbaland in mandatekaasi inta aanu dhicin la dhammaystiro dowladda jubbaland si sistamka jubbaland aanu ugu dhicin firaaq dastuuri ah ka ayaanu u joognaa waxaana rajaynaynaa inuu si wanaagsan ku dhammaado haddii alla yidhaaho ugu dambayntii dabcan dowladda soomaaliya oo aad adigu qayb ka tahay waxay sheegtay inaysan aqoonsan doonin waxa hoolkan ka soo baxa ama doorashada jubbaland ee dhacda taa idinku baarlamaan ahaan see u aragtaan
doorashada jubbaland horeyna way u soo dhacday haddana tii unbaa dhacaysa dastuurka dowladda federaalkana waa dastuurkii laba kun iyo sagaal iyo tobankii markii doorashada jubbaland ay dhacaysay gudoomiyaha ra-iisul wasaaruhu uu ku maamulayey dastuurka jubbalandna waa kii marka wax isbedelay ma jiraan wax hadda diidaya inay jubbaland doorashadeeda qabsatana ma muuqato waxaa u fasaxaya labada dastuur ee federaalka iyo dowlad goboleedka maadaama uu dhammaanaya wakhtigii dowladda waa lagama maarmaan runtii mar hore oo shirkii madasha dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu waxay ku heshiiyeen bishan nofembar ee hadda aanu ku jirno in la qabto doorashada madaxtinimada ee dowlad goboleedyada taa ayaa laga duulayaa taasaa lagu socdaa marka doorashada halkan ka dhacaysaa waxay waafaqsan tahay shirkii hore madashu ugu heshiisay in doorashada nofembar la qabto laba kun labaatan iyo afarta dabcan nofembar ka hor in wax badan oo kale la qabtay ahayd laakiin waxaa lama qabanin oo dowladihii hoose iyo wakiilada iyo in la qabto laakiin maadaama taasi dhici weyday waxaa hadda la badbaadinhayaa tii madaxtinimada iyo tii maxaanku idhaahdaa madaxtooyada iyo iyo iyo iyo iyo iyo iyo golaha wakiilada in la badbaadiyo halkaasna ay dowladdu ku dhammaystiranto sidoo kalena waxaan rajaynaynaa dowladda federaalka inay fahamto xaaladda dhabta ee ka jirta dowlad goboleedyada iyo gaar ahaan jubbaland dowladda jubbalandna waxaan runtii ka rajaynaynaa ana hubaa inay ka shaqayn doonto la shaqayn doonto dowladda federaalka ah labada dowladood heer federaal iyo heer dowlad goboleedna ay wada shaqeeyaan taa ayaa annaga muhiimno ah inay iskhilaafaan muhiim ma aha shacabka soomaaliyeedna muhiim uma aha dowladda federaalkana waxaa laga rabaa inay u dhaqanto si degan oo aan laablakac ahayn oo maxaan ku idhaahdaa aan ahayn caadifad aan ahayn ay u fakerto si dhaba oo degan ay u fakerto wixii soo baxee madmadowwana la xalliyo
marka ay soo idlaato doorashada guddoonka baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa ayaa waxaa lagu wadaa shan iyo labaatanka bishan in la qabto doorashada madaxtinimada jubbaland gaar ahaana madaxweynaha inta ay doorashada ka socoto magaalada kismaayo waxaa si weyn loo adkeeyey ammaanka guud ee magaalada iyadoo inta badan isgoosyada iyo sidoo kale waddooyinka waaweyn ee magaalada la dhigay ciidamo aad u tiro badan kuwaa oo xaqiijinaya ammaanka magaalada aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo